بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيغاني صدحي كنتناد كتابك الرحيق المختوم darsigana weli wuxuu ku saabsan yahay alhijratu ila alxabasha hijradii labaad ama qixii labaad ee asxaabtu ay u carareen oy diintooda ula carareen oy ula hijroodeen dhulkan geeska afrika ama geyigan geeska afrika iyagoo magan galay boqorkii najaashi ahaa makiidatu quraysh shirqoolkii qureysheed bimuhaajiri alxabasha asxaabtii gayil ardigii xabasho usoo hijrootay shirqoolkii ay shirqooleen xataa halkaa ugama hadhin caza waxaa ku adkaatay cala almushrikiina mushrikiinta waxaa dhib ku noqotay an yajida inay helaan almuhaajiruuna asxaabtii hijrootay ee diintooda la qaxday ma'manan meel ay ku badbaadaan lianfusihim naftooda ay ugu badbaadaan iyo wa diinihim diintooda inay heleen yaa dhib ku noqotay balgardaradooda eega nimankaas fakhtaaruu waxay doorteen ay xusheen rajulayni laba nin jaladayni oo xoog badan labiibayni oo caqli badan wahumaa labadaasi camr bn alcaas wa cabdullaahi bnu abi rabiica qabla an yaslama intaynan islaamin wa arsaluu qurayshi waxay dirtay macahumaa labadooda alhadaaya hadi hadyado hadyad unbay nidhaanaa innaga wax kale ma naqaan hadyadda waxaa la yidhaha wax qiima leh oo la siiyo dad madax ah yaa hadyad la yidhaah iyadiyo sadaqada iyo hadyadu waxay ku kala duwan yihiin labadooda horta waxaa ka dhexeeya sadaqada iyo hadyada waxaa ka dhexeeya hanti adiga aada leedahay baad cid siinaysaa marka kor hibo ayay ka yihiin laakiin ruux miskiina waxaad siisana sadaqa ayaa la yidhaah ruux madaxa waxaad siisana hadye ayaa la yidhaah marka hadyada hadyado badan ayay u dhiibeen hadaayaadii almustadrafatu ee aada iyo aada naadirka u ahayd ee loo jeclaa mustadraf waxaa la yidhaah waa dariif bay ka imanaysaa kelmadu dariif dariif waxa weeyaan waa wax fiican oo naadir ahon la helayn oo dhif ah marka hadyado aadna u qiimo badan dhulka etoobiyana ama xabashada la dhihi jiray berigaas ama geeska afrikana naadirka ah iyo linnajaashi waxay ugu dhiibeen boqorkii najaashi ahaa iyo weliba taariqatihi iyo guddigiisii wadaadada ahaa isaga la talinayay wa bacda an saaqa markay soo kaxaysteen ay soo qaateen kadib alrajulaani labada nin waa camr ibn caas iyo cabdullaahi bni abi rabiice ah tilka alhadaaya wa bacda an saaqa dheh markay siiyeen ay farta ka saareen ay u geeyeen bacda ansaaqa markay u geeyeen arajulaani labada nin waa lasoo gaabinayaa iyaga oo tegay marka khidada uu isticmaalay camr ibn caas oo ahaa dee daahiyat alcarab baa la dhihi jiray dadka ilaahay oo abuuray dadka ugu caqliga badan ee ugu fasaaxada iyo aftahanimada badan buu ahaa camr ibn caas radi allahu tacaala canhu sayidina cumar markuu arko ruux aan hadli aqoonin wuxuu dhihi jiray subxaana allah alladii khalaqa hada wa khalaqa camr ilaahay baa nasahan oo abuuray kan aan hadliba karaynin iyo camr ibn caas ilaahay fasaaxada iyo uu siiyey aftahanimada iyo caqliga marka jawiga ayuu sii diyaariyey camr ibn caas iyo ninkii la socday la taliyaashii oo dhan bay horta hadyadooda siiyeen iyagay u warameen iyagay soo cabeeyeen waxaa la yidhi marka marka ugu dambaysaan boqorka la hadlaynaa laakiin boqorka idinku kula taliya nimankan aan iska celin nimankan fitna wadayaal weeyaane inaga celiya aan dhahno malaha maanta hadday ahaan lahayd waxaa la dhihi lahaa maanta waa argagixiso waa irhaabiyin baa la dhihi lahaa wa bacda an saaqa markii uu u geeyey ayay u geeyeen alrajulaani labada nin tilka alhadaaya hadyadaha iyaga ah ila albataariqati guddigii xubnihii guddigii wadaadada ahaa ee la talinayay boqorka oo wasawaduuhum ay maaragtay sahay uga dhigeen ay siiyeen yacnaa ay uga warrameen bilxujaji waxyaabihii lagu doodo xujada waxaa la yidhaha xujajta waxaa la yidhaha wixii doodaada hagaajinaya oo wasawaduuhum nimankii wadaadada ahaa ee masiixiyiinta ahaa ee boqorka la taliyaashiisa ahaa ay ay ay maaragtay ku siyaadiyeen oo ay ku sahayeen bilxujaji waxyaabihii ay ku doodi lahaayeen allatii waxyaabaha ay ku doodi lahaayeenoo yudradu biha lagu caydhin lahaa ulaa-ika almuslimuuna muslimiinta lagaga caydhin lahaa waddanka looga saari lahaa wa bacda an ittafaqat markii ay isku raacday ee ku heshiisay albataariqatu la taliyaashii wadaadada ahaa ee boqorku ay ku heshiiyeen an yushiiruu inay kula taliyaan cala najaashi boqorka inay kula taliyaan biiqshaa'ihim nimankada in la iska dheereeyo oo la iska fogeeyo oo la iska musaafiriyo intaas heshiiskaa markuu ka soo helay camr ibnu caas yuxadaraa waxay u tageen ila najaashi boqorkii waqadamaa lahu waxay u qadimeen oy siiyeen alhadaaya hadiyadiisii oo kuwa kuwa kale ka sii fiicnayd uma markaa kadib kallamaahu way la hadleen fa qaala lahu waxay ku yidhaahdeen ayuhalmeliku boqorow innahu shaniye ama sheekadu iyo warka meesha yaalla wuxuu yahay shaniga marka leeyahay saasaa laga haya yaa laga wadaa warku wuxuu yahay iyo sheekadu iyo qisadu waxay tahay qad dhab ahaantii dawaa waxaa usoo magan galay oo soo galay ilaa beledika dhulkaaga khilmaanun wiilal kuray ah sufahaau oo caqli iyo cilmi toona aan lahayn oo waxba kala garanayn waxba kala garanayn kuwaasoo faaraquu ka tegay diina qowmihim dadkoodii iyo tolkood diintii ay haysteen ka tageen walam yadkhuluu aanan soo gelin fii diinika adiga diintaadana aan soo gelin oo wajaa-uu la yimid bidiinin diin bay la yimaadeen ibtadacuuhu iyagu ay jeebkooda ka samaysteen kaasoo laa nacrifuhu anagu aanaan aqoonin naxnu anagu walaa anta adiguna aadan aqoonin balse xujada ugu oogayda camr ibn caas waqad bacahanaa waxaana soo diray ilayka adiga waxaa noo kaa soo diray fiihim ay fii shanihim arrintooda ashraafu qowmihim tolkood kuwoodii sharafta lahaa ee madaxda ahaa ee odayaasha ahaa oo min aabaa-ihim aabbayaashooda qaar waxaa ku jira kuwan meeshan jooga kuraygan aan waxba garanayne sufahada aabbayaashood wa acmaamihim adeeradood wa cashaa'irihim iyo cashiiradoodii waxayna noo soo direen litaruddahum si aad u soo celiso litarudda inaad soo celiso boqorahum iyaga ilayhim iyagii oo maaragtay aabbayaashoodii iyo awowyadoodii iyo adigu soo celiso iyo adeeradood fahum iyaga oo maaragtay aabbayaashood iyo adeeradood iyo ehelkoodii fahum kuwaasuu ka wadaaye fahum kuwaasaa aclaa bihim caynan ee u aqoon badan kuwaas ayaa u aqoon badan kuwan aclaa sarrayn badan bihim iyaga caynan aragti ama dadaal midkaa rabtaba dheh yani colaad uma hayaan in loo soo celiyo waa ilmahoodii waa ilmahoodii oo ka baxsaday oo ka dhuuntay oo waxaan la garanayn la yimid ilmahoodii in loo soo celiyo unbay rabaan ee xumaan laguma samaynayo fahum iyagaa oo aabbayaashood iyo adeeradood yaa aclaa sarrayn badan bihim iyaga caynan aragtida iyo fahamka iyagaa fahamsan waxay nimankani qabaan iyagaa fahamsan wa aclamu ogaansho badan bimaa caabuu waxay ku ceebeeyeen ay ku qoonsadeen calayhim iyaga oo wacatabuuhum ay ku canaanteen ama ay ku cambaareen fiihi isaga iyagaa yaqaan halkaa markay marayso oo jawigii u diyaariyey wa qaalat ilbataariqatu la taliyaashii wadaadada ah ee boqorku waxay hal mar yidhaheen lan waa niman lasoo diyaariyey sadaqaa runbay sheegeen ayuhalmeliku boqorow fa aslimhum nimankan u dhiib aslim u dhiib haddaad boqorkii tahay hum nimankan asxaabta ee soo dhuuntay ilayhimaa libadan labadan nin ee soo doonay hal ha lagu wareejiyo falyaruddaahum ha u celiyeen ilaa qowmihim tolkood iyo wa bilaadihim dhulkoodii ha loo celiyo saasay ku taliyeen walaakiin hase ahaatee ra-aa wuxuu arkay annajaashi boqorkii annahu sha'ni laabudda lagama maarmaan iyo qasab inay tahay min tamxiisi alqadiyati qadiyada ama arrintan in la miiro oo la shiilo oo dhabteeda la ogaado duuduubkaas inaan loo qaadanaynan taasi cadaalad ahayne in arrintan la shiilo oo bal darafkii kalena la dhegaysto qolada kalena hala dhegaysto iyo wa samaaci atraafiha qisadan ama dhacdadan ama arrintan dadkay khusayso oo dhan in la dhegaysto jamiican dhammaan bal qoyaha qolyaha kalena aan maqal yidhi kuwan maqal leh madaxnimada iyo cadaaladdu sidaas ayay sheegtaa hadduu qofku u dacwoodo qofkuu ka dacwoonayana ilaa ad dhegaysato kan warkiisa inaad qaadato maaha fa arsala wuu cidiray najaashi ilal muslimiina muslimiintii ayuu u cidiray halla keenuu yidhi wa dacaahum wuu u yeedhay fa xadaruu way soo xaadireen oo goobtiibay yimideen way soo tashadeen oo kaanuu waxay ahaayeen qad ajmacuu kuwa isku raacay cala sidqi run uun inay sheegaan kaa-inan ha dhaco maa kaana wixii dhiciba ha dhacee inay uun run sheegaan ayay kusoo heshiiyeen fa qaala wuxuu ku yidhi lahum iyagii oo muslimiinta ahaa asxaabtii annajaashi boqorkii wuxuu ku yidhi maa muxuu yahay haadaa kan addiinu ee diinta ah alladii diintaasoo faaraqtum aada uga tagteen fiihi isaga daraaddi qowmakum tolkiin aada uga tagteen muxuu yahay oo walam tadkhulu aydaan una soo gelin bihi isaga fii diini diintayda aydaan u soo gelin walaa diini axadin cid diinteena diintiisan aydaan usoo gelinoo min haadihi lmilal diinahan ka mid a ilan diinuhu way badan yihiin diintan cusub ee adinku aada haysataan oo tii awowyadiina aada uga tagteen tolkiin tayda iyo tu kalena aydaan usoo gelin maxay tahay bal diintaa noo sheeg qaala jacfar ibnu abi aalib wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa almutakalima ka u hadla canilmuslimiinta muslimiinta ninkii u hadlayay afhayeenkooda ay u doorteen inuu afhayeen yahay buu ahaaye wuxuu yidhi ayuhalmeliku boqorow kunnaa waxaanu ahayn qowman qolo ayaanu ahaynoo ahla jaahiliyatin dad aan diin haysanin oo jaahiliyo iyo diin la-aana ayaan ahayn maxaan samayn jirnay nacbudu l asnaama qoryaha iyo dhagxaanta ayaan caabudi jirnay wa na'kulu lmeytata bakhtigana waanu cuni jirnay wa na'ti lfawaaxisha waxyaabaha laga xishooda ee foosha xun ee dembiyada ana waan la iman jirnay oo zinadii iyo waxaas ka mid yihiin wa naqtacu larxaama qaraabadana waan goyn jirnay wa nisii'u ljiwaara deriskana waanu xumayn jirnay wa ya'kul wuu cuni jiray alqawiyu ka cududda iyo xoogga laho midnaa annaga naga midihi addaciifa ka tabarta daran ayuu iska cuni jiray fa kunnaa waxaanu ahayn calaa daalika sidaas xataa intii bacata allaahu alla uu soo bixiyey ilaynaa annaga rasuulan rasuul uu kasoo dhex bixiyey oo midna annaga naga mid a rasuulkaasoo nacrifu aanu naqaano nasabahu nasabkiisa aan naqaano oo meeshuu kasoo jeedo waa la yaqaanaa wa sidqahu inuu runlow yahayna waa la yaqaanaa aanu naqaano wa amaanatahu inuu qof aamina yahayna waa la yaqaano waa la isku wada raacsan yahay wa cafaafahu iyo dhowrsoonadiisa uu xumaan oo dhan ka dhowrsoon yahay fa dacaanaa wuxuu noogu yeedhay ilallaahi alla ayuu noogu yeedhay linuwaxidahu si aanu keligii uun u qirno si aanu u waxidno oon idhaahno inuu keligii yahay maan ilaah kale uusan jiri aanu u qirno wa nacbudahu ilaahay uun aanu u caabudno oo wa nakhlaca aanu isaga siibno sida dharka oo kale la isaga siibo shaatiga la isaga siibo oo kale maa wixii kunaanu ahayn nacbudu kuwa caabudo naxnu annaga iyo wa aabbaa'unaa iyo aabbahayo oo min duunihi alle ka soka aan caabudi jiray ilaahba aanaan gaadhin meel ka sokaysa yaa layidhi kuwanaa idin gaadhsiinaya ee kuwan caabuda oo min alxijaarati dhagxaan ah wal awthaani wathanna ah waan soo sheegnay oo wathanka waxa weeyaan waa qubuuraha oo la caabudayo sidii waddan waswaacan iyo wayaquutha iyo waxaas wa amaranaa wuxuuna faray rasuulkaasi bisidqi alxadiidi inaan mar kasta run sheegno ayuuna faray wa adaa'i alamaanati amaanada inaan gudanno ayuuna faray wa silati araxmi qaraabada inaan xidhiidhino ayuuna faray wa xusni aljiwaari deris wanaag ayuuna faray oo dadka deriska ah aanu wanaajinno oonu u ixsaan fallo waxaa kaluuna faray walkafi inaan ka gaabsanno oonaan ku dhiiranin oo iska taagno calilmaxaarimi wax kastoo ilaahay xaaraantinimeeye wadimaa-i dhiig dhiig in la galo wanahaana wuxuu naga reebay canilfawaaxishi wax kasta oo faaxisho ah foolxun oo zinadu ay ugu horeyso ayuu naga reebay wa qowla zuuri been inaan sheegnana wuu naga reebay hadalka zuurta iyo been iyo shahaadatu zuurka iyo markhaati beenaadka iyo waxaas wa akli maalil yatiimi agoonta xoolaheeda inaan cunno oon dhacanana wuu naga reebay wa qadfi lmuxsanaati gabdhaha cafifaadka ahee dhowrsoon inaanu ceebayno oo aan nidhaahno way qaraafaan iyo way tuntaan iyo oon ceebaynana wuu naga reebay wa amaranaa wuxuuna amray an nacbud allaha alle inaan caabudno waxdahu keligii laa nushriku bihi shay-an isagoo onaan cidna ugu shariig yeelaynin oonaan la wadaajinayn cibaadadaas wa amaranaa wuxuu kaluuna amray bisalaati inaan tukanno wasakaati zakana inaan bixinno wasiyaami inaan soomno facadada wuxuu tiriyey calayhi wuxuu ku dul tiriyey umuura alislaami islaamka arrimihiisii oo dhan fasadaqnaahu markaasaan rumaynay buu yidhi waan rumaynay oo waxaan rumaynay hadalkaagu waa run baanu nidhi micnihii fasadaqnaahu run baad sheegaysaa baan nidhi wey wa aamanaa bihi waanaan rumaynay oo waxa uu sheegay oo dhanba qalbigayaga ayuu ku duxay oo waan rumaynay watabacnaahu waananu raacnay calaa maa jaa-anaa bihi wuxuu noola yimid oo min diin illaahi ilaahay diintiisa ayaan ku raacnay facabadna allaha alle ayaanu caabudna caabudnay waxdahu keligii falam nushrik bihi shay-an cidna ma anaan la wadaajinin cibaadadaas wa xaramnaa waxaan xaaraantinimaynay maa xarama calaynaa wuxuu alle naga xaaraantinimeeyey wa axlalnaa waxaanu xalaalaysanay maa axalla lanaa wuxuu alle noo xalaaleeyey markaan intaasi ay dhacday facaddaa waxaa nagu xadgudbay oona soo weeraray calaynaa annaga qowmunaa talkayo fa cadabuunaa wayna cadaabeen jirdil bay nagu sameeyeen wayna caayeen wa fatanuunaa can diininaa diintayada inay naga fidneeyaan oy diintayadii naga celiyaan oo diinta ka laabtana yidhaahdaan oy diintayada nagu dilaan ayay sameeyeen sababta intaana maxay u sameeyeen liyaruduuna inay noo celiyaan ilaa cibaadati al awthaani wathanadii iyo sanamyadii caabuditaankooda inay nagu celiyaan min cibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisa intay naga kaxeeyaan sanamyadii cibaadadooda inay noo celiyaan saas ayay damceen iyo wa an nastaxilla inaanu xalaalaysano maa kunaa maa wixii kunaanu ahay nastaxilu kuwa xalaalaysto min alkhabaa'ith waxyaabihii qurunka ah bakti oo la cuno iyo zinadii iyo waxa oo dhan falamaa markii qaharuuna ay nafta noo keeneen wadalamuuna ayna dulmiyeen wadayiquu calaynaa ay cidhiidhina geliyeen oy neefta nagu dhajiyeen oyna caburiyeen oo waxaalu ay kala dhex galeen beynanaa annaga iyo wa beyna diininaa diintayadii ay kala dhex galeen oo ma tukanaysaan iyo ayna dheheen yaan kharajnaa waxaan usoo baxnay ilaa bilaadika dhulkaaga wakhtarnaaka waxaan kaa doorannay calaa man siwaaka intii kaa soo hadhayna adiga ayaan kaa doorannay wa raqibnaa waxaan jeclaanay fii jiwaarika inaan adiga deris kula noqonno amaan adiga ku magan gallo ayaan jeclaysanay wa rajownaa waxaan rajaynay oon rajaynaynaa allaa nudlama inaan nala dulminin cindaka agtaada ayuhalmeliku boqoro fa qaala wuxuu idhi lahu jacfar annajaashi najaashi wuxuu ku yidhi hal macaka war ma haysaa hal macaka ma haysaa ma wadaa mimaa jaa mimaa wixii jaa-a uu la yimid nabigeenu bihi shaygaas min canillaahi ilaahay xaggiisa uu kala yimid min shay-in waxba ma haysaa qur-aankaa wax ma ka aqriyi kartaa wax ma qeyshiin kartaa fa qaala lahu jacfar wuxuu ku yidhi nacam haa faqaala lahu najaashi wuxuu ku yidhi faqra'hu calaya aniga bal igu dul aqri marka arrinta isweydiinta lihi waxa weeye najaashi waxa weeye waa nin bilaadi alxabasha sida la ogyahayna af carabi halkaa loogama hadlo af kale ayay leeyihiin lamana tarjamin qur-aankii baa lagu aqriyay qur-aankiina wuu fahmay sidee buu qur-aankaa ku fahmay waxay leeyihiin riwaayadaha qaarkood ninkani isaga oo yar yaa aabbihii la dilay afgembi baa lagu lagu sameeyey wuxuu u qaxay jasiira alcarabiya ayuu u qaxay isaga oo yar halkaasuu af carabiga kusoo bartay marka af carabiga wuu yiqiinay marka ta kale jacfar marka oo qur-aankeen la yidhi qur-aanka uu yaqaano wuu badan yahay laakiin haddee munaasabo ayaa la rabaa wax ninkan qanciya maadaama ninkan uu yahay nin sheekha oo boqora oo masiixi ah wuxuu wuxuu ka doortay qur-aanka wixii ma mowqifkaas iyo makaanka markaa la joogay wixii ku habboonaa ayuu aqriyay waxaa la rabaa marka qur-aan baraacatul istihlaal baa la yidhaha arrintaa aad ka hadlayso wax waafaqsan qur-aan ayuu keenay marka suuratu maryam oo ka hadlaysa dhalashadii nabi ciise iyo xaalkiisa siduu u yahay iyo maryam maxay tahay ciise muxuu yahay ciise isagoo yar inuu inuu hadlay waxalla waxaasoo asaasiyaadka diinta masiixiyada ka mid a suuraddaasoo oo kulansatay ayuu ku dul aqriyey fa qaala lahu najaashi wuxuu ku yidhi faqrahu calaya fa qara'a calayhi wuxuu ku dul aqriyey sadran qeybta hore oo min suurati kaafa ya cayn saad suuratu maryam qeybteeda hore ayuu ku aqriyey fa bakaa waxaa iska ooyey wallaahi baan ku dhaartay annajaashi boqorkiibaa ooyey xataa khdallad lixyatuhu ilaa garhkiisii uu ka qoyo ilmadii ka da-aysa garhkiisii uu ka tifqo biyihii ay ka tifqaan iyo ilintii wa bakad waxaa ooyday oo kale haddana oo fahamtay asaaqifatuhu wadaadadiisii iyo isaga la taliyaasha uu ahaa ee la joogay iyana way ooyeen xataa intiibay ooyeen akhdalluu ay qooyaan masaaxifahum kutubtoodii u kala baxsanayd xiina markii samicu ay maqleen maa talaa calayhim wuxuu ku dul aqriyey uma markaa kadib qaala lahum najaashi wuxuu ku yidhi najaashi baa tacliiqinaya oo ka faallooday markuu qur-aankii dhammeeyey inna wuxuu yidhi dhab ahaantii haadaa kan qur-aankan hadda ad aqriday iyo waladii kii jaa-a bihi ciisa uu nabi ciise la yimid la yakhruju wuxuu ka soo baxayaa min mishkaatin waaxidatin hal faynuus hal nuur bay kasoo wada baxayaa manbac nuur weeye mishkaat meeshuu iftiinka iyo nuurka ka soo baxo hal meel oo hal faynuus ayay kasoo wada baxayaan kuwiina wuu la hadlay camr ibn caas iyo cabdullaahi ibn rabiicana wuu la hadlay wuxuu yidhi intaliqa baxa iga taga fa wallaahi baan ku dhaartee laa usallimhum idiin dhiibi maayo kuwan ilaykumaa idinka walaa yakaaduuna mana sigayaan yukhaatibu isagoo hadalka u jeedinaya camr ibnu caas iyo saaxibahu fa kharajaa way baxeen falamaa kharajaa markii ay baxeen qaala wuxuu yidhi camru camr ibnu caas wuxuu ku yidhi hadda waa ninka ilahay maskaxda siiyey la cabdullahi ibni rabiica wuxuu ku yidhi inaan saas ku samri miyaad moodaysaa wallaahi baan ku dhaartee la aatiyannahu berri baan u imanayaa boqorka hadan berri canhum xaggooda bimaa shay baan ula imanayaa astasilu aan jiridda ugu siibo bihi shaygaba khadraa'ahum geedkooda geedkooda cagaaran wax aan berri ku rujiyo oon xididka ugu siibo ayaan la imanayaa buuhi fa qaala lahu iyagii baa kala subxaananaysanaya fa qaala wuxuu ku yidhi lahu camr ibn caas cabdullaahi ibni rabiica ayaa wuxuu ku yidhi laa tafcal warniw ha yeelin maxaa jira fa inna lahum arxaaman war nimankan qaraabaan nahay waa dadkeennii warnima iska dhaaf in kaanuu haba ahaadeen qad khaalafuunaa niman ina khilaafayba ha ahaadeen iska daa walaakin hase atee asara wuu ku adkaystay oo uu ku madax taagay camr calaa ra'yihi ra'yigiisii falamaa markii kaana uu ahaaday alqadu berri qaala camr wuxuu li najaashi ku yidhi ayuha almeliku boqorow nimankan saad moodaysa maaha innahum iyagu yaquuluuna waxay leeyihiin fii ciisa nabi ciise ibni maryam qowlan cadiiman hadal weyn hadal haddee markaad maqasho uu madaxu ku wareeri oo khatar ayay leeyihiin fa arsala wuu uci diray ilayhim muslimiintii muhaajiriinta ahayd asxaabtii annajaashiyu ayaa u cidiro warbal kaaya ayuu yidhi kaalaya ayuu yidhi yas-aluhum isagoo oo weydiinaya can qowlihim bal waxa ay ka leeyihiin qowlka ay ka leeyihiin iyo hadalka ay ka leeyihiin fi lmasiixi nabi ciise waa loo sheegay saasaa laydin weydiinaya saasaa laydinku haystaaye imaadaa layidhi fafasicuu way argagaxeen walaakin hasaate ajmacuu haddana waxay isku raaceen cala sidqi runta un inay sheegaan kaa-inan ha dhaco maa kaana wixii dhici lahaaba ha dhace eh inay runta sheegaan falamaa dakhaluu calayhi falamaa markii dakhaluu asxaabtii ay usoo galeen calayhi boqorkii sa'alahum wuu weydiiyey war ciise maxaad ka leedihiin baa lihi maadaa taquuluuna fii ciisa calayhi salaam qaala lahu jacfar wuxuu yidhi naquulu waxaanu leenahay fiihi ay fii shanihi alladii kii un baan leenahay ja-ana bihi nabiyunaa uu nabigayagu noola yimid wax kale oon dhahayna male nabigayagu intuu noo sheegay ayuun baan idiin sheegaynaa oo muxuu yahay huwa nabi ciise cabdullaahi ilaahay addoonkiisii weeye wa rasuuluhu rasuulkiisii weeye wa ruuxuhu ruuxdiisii weeye wa kelimatuhu kelimadiisii oo alqaaha ilaa maryam maryam uu kusoo riday weeye maryamadii alcadraa'i ee bikaarta ahayd albatuuli ee nin weligii guursanin weeye intaa markuu yidhi fa akhada wuxuu dhulka ka qaatay annajaashi cuudan laan iyo min al ardi dhulka ka qaaday uma qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa cadaa ma ka gudubin oo xagga iyo xaggaa midna uma dhaafin waa saas weeye maa cadaa ma uusan dhaafinin ma gudbinin xagga iyo xagga uma bariiqanin ciisa nabi ciise bni maryam maa qulta waxaa tidhi adiga waxaa tidhi iyo wuxuu nabi ciise yidhi waa isku mid haada alcuuda laantaa in la eg fa tanaakharad waxaa bururuflayso oo sanka ka qeylisay bataariqatuhu wadaadadiisii mar kalaa la laaluushay fa qaala wuxuu yidhi wa in nakhartum weligiinba bururufleeya wallaahi baan ku dhaartay uma qaala muslimiin wuxuu ku yidhi idhabuu ardi iska taga dhulkiinaa ilaahay aada fa antum idinku shuyuumun biardii shuyuumun biardii wa shuyuum waxaa weeyaan baa layidhi al aaminuuna kuwa meeshan ku badqaba oo cid idinla hadli karta aysan jirin weeye bilisaani lxabashi xabashati xabashada luqadeeda man wuxuu yidhi sabakum idin caaya ciddii wax idinka sheegta harim waa dembiile man sabakum qofkii wax idinka sheegtahay harima waa dembiile man sabakum harim saddex goor buu ka celiyey wuxuu ku yidhi maa uxibu ma jecli ana lii inaan la igu bedelo dabra buur oo min dahabin dahab ah iyo wa inii aadaytu inaan dhibo rajulan minkum yacni haddii la ikaldooransiiyo la yidhaahdo buur dhan oo dahabaa lagu siinayaa nin nimanka ka mid a waxyeel dahabka ma qaadanayo waxba idinma yeelayo wadabru dabrkuna aljabalu waayo bilisaan alxabasha dabra zayd yaaba la yidhaha sax ilaa haddeer dabra zayd yaan maqli jir qaala wuxuu yidhi uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi boqorkii najaashi ahaa lixaashiyatihi shaqaalihiisii iyo adeegayaashiisii wuxuu ku yidhi rudduu u celiya calayhimaa labadaa nin ee camr ibni caasi cabdullaahi ibnu rabiica hadaayaahumaa hadyadahoodii siiyey wuhi falaa xaajata lii uma baahni laa xaajata wax baahi a lii aniga ima sugnaanin bihaa hadyadan uu isiinayo fa wallaahi baan ku dhaartay maa akhada allaahu alla igama qaadanin minii aniga alrishwata laaluush igama qaadan xiina markii radda caliya mulkii boqortinimada uu ii soo celiyey waa mar maaragtay la afgembiyey oo ilaahay u soo celiyey oo fa aakhudu rishwata aan laaluush qaato fiihi ay fii shahni aan ku qaato wamaa ataaca annaasa ilaahay dad war kama yeelin oo ma adeecin fi fiya aniga warkooda ma qaadanin oo fa atiicahum aan dad war ka yeelo fiihi arrin ilaahay khusayso oo diintiisa ah qaalad umu salama waxay tidhi allatii umu salamadaasoo tarwi warisay ama warwaniyeysa haadihi alqisata fa kharajnaa waan baxnay mase fa kharajaa way baxeen waa camr ibnu caasi cabdullaahi bnu rabiica min cindihi boqorka agtiisa ayay ka baxeen maqbuuxiina iyagoo ah kuwa la ceebeeyey marduudan calayhima oo loo celiyey maa jaa-a bihi waxay la yimideen wa aqamnaa waxaan ku nagaanay cindahu boqorka agtiisa bikhayri daarin daartii ugu khayr badnayd maca khayri jaarin dariskii ugu wanaagsanaa haadihi tantadu riwaayatu ibnu isxaaq weeye wadakara khayruhu ibnu isxaaq khayrkii waxay sheegeen ana wifaadata camr bn alcaas ila najaashi diritaanka iyo wafdinimada iyo erganimada camr bn alcaas najaashi loo diray kaanad inay ahayd bacda badrin dagaalka bader kadib wa jamaca bacduhum culimada qaarkood waxay ku jamciyeenoo ay ku heshiisiiyeen riwaayadaha biana hadihi lwifaadata ergadan la diray ee quraysh ay u dirtay najaashi kaanad inay ahayd maratayni laba jeer inay ahayd saasay leeyihiin marka ilantii hore midda ibnu isxaaq waxay ahayd hijrada ka hor bay ahayd midna waxay leedahay beder kadib bay ahayd qole waxay dhaheen marka laba jeer bay ahayd bay walaakin hase atay al asilati su-aalaha iyo wal ajuubati jawaabaha laga bixiyey allatii kuwaasoo dakaruu ay sheegeen xataa qolyaha dhahaya mar labaad bay dhacday ama beder bay ka dambeysay annaha daarad su-aalihii iyo jawaabihii ay sheegeen annaha daarad inay dhex martay bayna najaashi najaashi iyo wa bayna jacfar ibni abi aalib fi lwafaadati athaaniya ergadii labaad hiya nafsu las'ila waa isla su-aalihii uun walajuubati waa isla jawaabihii uun allatii dakaraha uu sheegay ibnu isxaaq huna uu halkan ku sheegay uma haddana ina tilka alas'ila su-aalahaasi tadullu waxay ku tusinaysaa bifaxwaaha micnaheeda waxay kugu tusinaysaa annaha annaha iyadu kaanad inay ahayd awala muraafacatin dacwadii koobaad muraafacadu waa dacwada marka dacwada la qaadaya muraafaca la yidhaha af carabiga awal fii awali muraafacatin dacwadii koobaad inay ahaydoo qudimat ila najaashi najaashi loo gudbiyey marka wuxuu ka wadaa hadda sheekhu uu ku rabaa inuu ku doodo hal mar unbay ahayd hal mar unbay ahayd arrintan ayaa dhacday laba goor erge lama dirin halka alla dirayna waxay ahayd uun hijrada ka hor bay ahayd darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allah wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalem